waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
waa gartay waxaad sheegtay in la gaaray heer la yidhaahdo aabbaha hadduu guri ribo ku qaato uma tegi kartid waxaa dhacda magaaladan oo aan la ii sheegay in niman wadaadaah oo qur-aanka caruurta u dhiga inay dad guryalo ku dhaheen iyagoo aan deen ogeyn gurigaasay ku gateen laakiin lagu yiri qofkaas gurigaas wuu leeyahay inay dhaheen guri ribo lagu gatay caruurta qur-aan ugu dhigi mayno dadka noocaas oo kale ama darano wax lagu tilmaamo macalin dugsi ama qur-aanba idinku talooyin noocaasa dadka ma siisaan wallahi dee horta culimadu qurbaha marka la joogay iyo marka gudihii la joogay way kala duwan tahay berigii hore dadku culimiyo caam u ahaan jiray oo sheekh culimada soomaalida ka mid oo caan ka mid ah wuxuu baa la yidhi beri baa waxaa lagu yidhi baa la yidhi culimadii baa naftii noo keentay oo culimadii baa iskhilaafsan oo waxyaala saasaa lagu yidhi sheekh caam u ahaa markaasaa wuxuu yidhi culima idinma qasina wuxuu yidhi kuwa markay annaga nala joogaan caamaha markay idinka idinla joogaanna culimaha baa idin waala yidhi marka ninka dug qur-aanka dhigaya dee markii masale fiqiya la weydiiyey en qur-aankii macnihiisa dalagaba inaan aqoonin markii masale fiqiya oo usa u baahan in adiladeedii iyo culimmadu waxay ka dhaheen iyo qaabkii loo ta'siilinayay marka la weydiiyo laga yaabo inuu meel iskaga dhufanayo de taas kaas lama odhan karo marka waa waa culimo lama odhan karo waxay ku xidhan tahay ilahay wuxuu leeyay fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun dadka wax wax yaqaano weydiiya hadday idinku garanaynin marka dee ruux kasta wax uu iska fatwoon karaa wuu dhihi karaa ruux kasta wax laakiin ma ma ma soconaysa qiso yar waxaan kuu sheegayaa runtii xusitaan mudan nin raggaa ka mid aad sheegayso ayaa maalin maalmaha ka mid a qiso dhacday intuu masaajid ka istaagay ayaa wuxuu yidhi ilaahay dartii baan waddankan uga guurayaa yaa i raacaya wax alla wixii dhalinyarada ku xidhnaay oo dhan baa yaa raacay guryahoodii oo dhan bay iibiyeen dhalinyaro waxay markaa intay soo xaruneen dee guryo leh guryahoodii bay iibiyeen way tageen sheekhii bay raaceen isku show waddan bay u badnaayeen saddex bilood markuu maqnaa buu sheekhii soo dabamaray ninkii sheekha ahaa markaa u fatwoonayay raggii guryaha iska iibiyey dee gadaal bay usoo noqdeen ayagii marka ninkaasoo kale dib dib waxooga dhegaysan mahayeen wuu fogeeyey sababta guryahoodii buu ka gaday wax alla waxay property lahaayeen dhan buu eber ka dhigay ziray ka soo bilaabeen marka ruux kasta dee wax lama weydiin karo culimadu waxaan odhan karnaa waa from nin doctoro soomaaliya hadda kor wuxuu yidhi waa from a to z marka haddaa aduu ninka zka wax weydiiso kii eygaana aad ka tagto dee markaa halaag baad ku dhacaysa ha laakiin sheekh maganow ma jiro hayrarki ma jiro certificate la weydiiye ma jiro meel ay ka register garaysan yihiin ma jiro waddankan haddaadan accountant ahayn oo registration aadan lahayn financial advisor ma noqon kartid haddaadan psychologist ahayn oo shahaado haysan talooyin noocaas ma bixinka shuruuc badan baa jirta laakiin culimmadu ma jirta soo maha certificate ma laha hayrarki ma laha meel laga soo magacaabo ma laha see ku ogaanaynaa midka culimmada sax oo wax yaqaan oo oo talada la weydiiyo iyo kanaan la weydiin oo iska kutubagaabka see lagu kala garanayaa
number one oo saad sheegtae wax kasta wuxuu leeyahy wax mas-uulka ah culimada waxa garba siman ka dhigay iyo caamadii isku qasay waxaan jirin dowlad diintii ama ummaddii mas-uulka ilaayo hadda ummadda islaamku ma laha oo markay khilaafooyinka islaamku jireen oo muslimiintu hal madaxweyne ay lahayd dowladdan hadda aan dhex joognoo kale ahayn australia ninkii la arko in uu dadka kharibayo baa laga qaban jiray markaasa laga in la xuli jiray marka laakiin hadda dadkii garba siman weye social mediana waa uga sii daray oo nin baa laga yaabaa inuu saddex kun oo ruux ay flowers u yihiin saddexda kun oo ruux asaga wax ka dhegaystaan isaguna wuxuu doona u sheego taas waa dhibaatada muslimiinta guud wada haysata bay ka mid tahay tantada seen annagu ku kala garanaynaa waxaa la yidhaahdaa caqliga saliimkaa caqliga wanaagsan iyo naqliga saxiixa iskama hor yimaadaan ruuxu markuu caqli leeyahay ilaahay uu caqli siiyo wuu garanayaa ruuxa wax yaqaana iyo ruuxan waxba aqoonin wuu kala garanayaa ali nin soomaaliya oo qolyaheenii suufiyada tarkii suufiyada ku shaqaysan jiray yaa intuu meel saa uu calaamad u mariyey iyo jannadii weye ninkii raba inuu galo qaalin unbuu ku gelayaa qaalin geela waa inuu bixiyo marka ninkii qaalin geela bixiyo baa jannadii yaa gelaya nin baa isku tuuro yidhi waan anaa sheekh anu qaalin ma hayste waan gelaya ar ka soo bax biyo jannada meeshan haddaada qaalin haysan inuu ka soo saaro oo sheekh janada iga saari biyo dhowr jeer bu iskaga hadlay oo markuu arkay inuu diidan yahay wuxuu yidhi sheekh waa kaaga baxayaa meesha ka odhay laakiin annaga jannada sida naloo sheegay meel booda maaha buyidhi waa meel ilaahay oo tilmaamay marka ruuxuu caqli leh wuu garanayaa waad kala qiyaasi kartaa intaana aad islaam ku soo gaadhay oo dad muslimiinta la dad muslimiin aad la noolayd ruuxan cilmiga leh iyo kitaab gaablow baan dhihi jiray innaga soomaalida kitaab gaablow yacni yaqaanu balaa ma yaqaano marka dadkii qaaluun balaa ma yaqaana la dhihi jiray ba social media hadda dhowr kun oo ruux laga yaabo inay followers u yihiin marka waxyaalaha lagu kala saari karay ka mid tahay kolle magaaladan waxaa ka dhacday nin anugu de aan isleeyahay culummo iila eg sidii culimmadu u dhaqma waxwacdiya yaa waxaa dhacday sidaad og tahay sheekhow magaaladan haween badan baa waxay ka shaqaysan jireen family dhekeerada intaan intooda badan la xirxirin qaar badan oo ka shaqaysan jiray oo laga xirxiray waxay u wareegeen ama tiro haweenahoo magaaladan degan ay shaqooyin ka bilaabeen uber eats wax la yidhaahdo ah in cuntada dadka loo geegeeyo markay carruurta iskuulka geystaan inay maqaayadaha cunto ka qaadaan oo adareyskii geel la dhaho ay geeyaan nin shiikha oo magaaladan degan oo isaga laftigiisu uber ku shaqaysta yaa haweenkaa wuxuu ku yidhi xaaraan wey ha ka shaqaysanina bal adigu sharax arrintaas maxay ka timi
wallaahi na- taa wa- taa waxaan odhan karaa yacni wax horta sidiisaba la odhan kara waxaas in generally xaaraan weeye ma ma ma jirto in generally waxa la odhan kara xaaraan weeye Eh, gabadhu meelaha ay ka shaqaysa baa loo baneeyey mar hadday em, eh, eh, dawaabidii iyo kondishinadii islaamka ugu talagalay ay leedahay wax haba yaraatee ama duruufu ku kalliftay waxaa la odhan gabadha singalmaadaha ee laga yaabo inaynan nindiilaynin ee laga yaabo inaynan biilkeedii meel ka soo saaraynin inay caydha qaadato iyo inay shaqaysato horta inay shaqaysataa u fadli badan oo ay waddanka taxation geliso oo loo arko inay tahay ruux income leh oo dadka wax soo gelinaya oo carruurteeda ay wax u qabato waxu diidaya ma jiro waxu diidaya ma jiro laakiin markay noqoto in hoos loo daadego waxa ay gabadhu ka shaqaynayso ama ubar ha noqdo ama maxaan ku dhahay daycare ha noqdo ama aigeer ha noqdo waxay ku xidhan tahay waa saan kuu sheegayayoo ninkaa la weydiinayo in uu eh, eh, waaqici yahay waaqici macnaa waxaan ka wadaa inuu la socdo cabdullahi ibnu cabaas tusaale yar baan ku siinaya cabdullahi ibnu cabaas baa nin u yimid markaasu waa saxaabi eh, eh, wuxuu ahaa qur-aanka ragga tafsiirka ugu yaqaana markaasu wuxuu ku yidhi en, ruuxa ruux mu'mino kas u dilay tawbo ma leeyahay markaasuu yidhi maya tawbo ma laha isagoo meeshii la fadhiya ku kala u yimid su-aasha lafteedii weydiiyey Mm.
markaasuu yidhi tawb buu leeyahay oo maxaad labadooda ku kala gedidey buu yidhi wuxuu yidhi kaa hore wejigiisaan arkayo nin qaatil u ahaa marka inuu dadka laayuu rabay oo yidhahdo cabdullahi ibnu cabaas ayaa ii fatwoobay Mm.
culimadu culimadu waa noocaas imaamu shaafici markuu joogay ciraaq iyo markuu masar joogay laba madhab buu leeyahay oo midna leeyahay qadiim iyo jadiid marka shaqo iskuma laha ruuxa wax loo sheegayo waxna waa general oo xugum guud weeye waxna waa wax khaasa marka kolley dee sheekha aad taqaano een, hadduu sheekh yahay ee, wuxuu u baahan yahay in la weydiiyo waxyaalaha uu waxan ku xarimay hadduu dee ee, garanayo isagiina uu ka shaqaysanayo waxaa laga yaabaa dee inuu gabadha yaqaanay oo si gaara u yaqaanay waa suurtagal iyadana marka ee, si gaara yay u baahan tahay in iyada loo baaro arrimaha noocaas oo kale waa gartay eh, sheekh maganow wadankan aada eh, dhibaato waxaa ugu hayo eh, guud ahaan dalkan ka hadlaya wax domestic violencega loo yaqaano haween eh, la garaaco eh, dhibaato loo geysto halkii asbuuc hal haweena australia lagu dilaa waxaa dila nin ama qabay ama la saaxiib ahaa Eh, arrintaas bulshadeena sida australia inteeda kale ay ugu badan tahay ma ku badan tahay culimo ahaanse mayna soo gaartaa dacwooyin ama dhibaatooyin noocaas kale
wallaahi taa waxaan kala mid nahay guud ahaaneed horta ee, muslimiinta ee, ka timid waddamadoodii oo laga yaabo dumarkuna ay isbeddel badan ku dhacay ragguna isbeddelkii laftooda ay yar xoogaa ka soo istaageen Een, waana waana midaan kuu sheegayo waa masaa-isha u baahan in la iswaafajiyo ee, dhaqamadeennii aynu waddankii kala nimid iyo kuwa halkan aan ugu nimid waxaan akhrinayey eh, ribood ay booliisku soo saareen oo la yidhi victoria keliya eh, sanad gudihii waxay heleen wax siddeetan iyo dhowr kun oo oo ribood oo ku saabsan familiga waliba family violence yaa ku saabsan waa victoria keliya siddeetan iyo dhowr kun oo call within one year marka taasaan ka midnahay innaga muslimiintuna markii laynoo fiiriyo percentageka waddanka aan ku nool nahay markay noqoto xagga dembiyada markay noqoto xagga xabsiyada waa high level baan ku jiraa levelada ugu sarreeya waxaad ku garanaysaa muslimiintu waxaa la yidhahdaa victoria waa two percent ama one and half meelaha markay xabsiga noqotona waa ten percent weliba nambarka aan kuu sheegayo waa dhowr sano ka hor waxaa laga yaabaa inay kordheen marka waxyaalaha u baahan violencegaasu culimmadu aad bay uga hadlaan brogramyay u sameeyeen dowladday la kaashadeen barnaamijyo dhan oo loo xilsaaray baa jira oo arrintaas ayadaa lagu baabi'inayo waxyaalo keenaana jira oo uu ka mid yahay cultureku oo uu ka mid yahay maxaan ku dhahay environmentiga iyo meeshan lagu nool yahay oo dadkii isu qaban la ninku islaantiisii laga yaabo inayna hadal kusoo codin jirin oo laga yaabo inay ama sharing life ay maaragtay u aragtay inuu waxan yahay waxyaala u baahan in dadka psychology ahaan looga dhaadhiciyo cilmi nafsi ahaan looga dhaadhiciyo diin ahaan looga dhaadhiciyo ayaa ayaa waxan kada keenaya laakiin ummadahaasaan kala mid nahay soomaalidu marka la fiiriyo domestic violencega waddankan haystaan waa garta laakiin sheekh maganow haddii haweenayta kuu timaado ku tiraahdo odagiibaa xalay garaacay oo indhaha iyo guduudan yihiin sheekh ahaan maxaa talaa hosiin lahayd ma dowladda la xiriir baad dhihi lahayd ma ninkaad u yeeri lahayd muxuu yahay processku culimo ahaan
arrimaha noocaasoo kale ah de horta qaanuuniyan lama ogola waddankan ruux ruux dilaya ama family ha ahaado ama ruux kale ha ahaado mas-uuliyad baa kaa saaran adiga shaksi ahaan ama culimo ahaw ama ruux caadi ahaw leader community leader haddaa tahay inad way kasii way kasoo xag jirtaa marka haweenka laftoodu ragga waxyaalaha dhibaatada kenya waxaa ka mid ah booliiskay wacayaan ninkii waxa laga markii booliis loogu wacayo inuu asaguna gacan qaado baa suurtagala marka in balance laysu sameeyo oo gabadhiina la waaniyo ninkiina la waaniyo hadday da ayagu kuula yimaadaan weeye oy xal rabaan hadday laakiin iyadu rabto inay qanawaadkii loogu talagalay martay ee sharciga ahaa dee waataan kuu sheegayo booliis ba u yeedhin marka horeba hadduu ninku dilo aniga laakiin shaksiyan hadday culimo ahaan kuugu timaado ruuxaasi waa ruux maslaxa raba waa ruux raba in ama ninkii waxankada laga waaniyo ama ayna rabin inay qanawaadkii legalka ee sharciga ay marto ama dowladdii ay ku dacwaysa ma ay rabto gabadha noocaasoo kale hadday iyadu intay soo doorata ay tiraahdo ninkii saas igu sameeye maxaa xala de intaanu yeedhnaan waaninaa oonu sheegnaa inaan waxaan diinna ogolayn hadday jirto weeye hadday ayadu de ka gardaran tahayna aanu sheegno oon loo camirin oon la dhihin okay wax kasta waxa weyaan haweenka haweenka waddanka waa la safan yahay marka adigu liq waxaaga xuquuqda annagu waxaan caddaynaa sharciga ah ee diiniyan ay labada ruux ay isku leeyihiin ama wixii liigala dowladda u taallaa iyo iyo iyo iyo maxaan ku dhahay iyo nidaamka lagu kala baxayo laakiin labada ruux hadday noola yimaadaan diiniyan waxaan siinaa advice ku saabsan xagga diinta oon islamarkaana ka hor imanaynin qaanuunkii dowladda u yaallay iyo nidaamkii waddanka ka jiray waa gartay sheekh magan oo aadaa u mahadsan tahay su-aasha u dambeysa communitiga soomaalidu meelay joogaanba qurbaha waxaa la sheegaa xoogaa kala qaybsanaan inay jirto in maaragtay ururo kala duwan ay ay markaasi jiraan oo communitigu ay kala daadsan tahay marka culimo ahaan doorkiinu muxuu yahay si bulshada ama jaaliyadda laysugu keeno
annagu waxaan ka mid nahay dadka soomaaliyeed ee guud ahaaneed maxaan ku dhahay dhibaatada ku dhacday ummadduna sideedaba markay dhibaata ku dhacdo xumaanteeda muuqataa soomaalidu mid bay ahayd qaybsanaantan waxaa keenay waa xarbigii ehliga ahaa iyo duruufihii ay mareen waxaan isku daynaa annagu inaanu dadkaas isku dayno inaan isu soo jiidno inaan u dhaxayno inaan wanaagga faro inaan khudbooyinka ku waanino lagjarada iyo aroosyada inaan isku soo dhoweyno lowlaa aanan anagu joogin ee laysu dayn lahaa dadkan ee maxaan ku dhahay qaybsan dadka soomaalidu waa dad wanaagsan dad qalbi fiican weeye dad diinta u nugul weeye oo diinta usoo istaagaya hadday helaan dad diinta runta ka sheegaya hadday helaan hadda waad aragtay oo dee diinta lafteedii oo lagu soo gabaday oo dad lagu laynaya laakiin haddii ay helaan dad diinta runta ka sheegaya waa dad usoo istaaga waa dad usoo istaaga oo maxaan ku dhahay dhegaysta marka waxaan isku daynaa inaanu dadkaas isku soo dhoweyno inaan idhaahno war wixii waddankii ka jiray intaad ka indhalaabataan carruurtiinna halkan joogta iyo dadka halkan jooga inaad badbaadisaan isku daya inaad la shaqaysaan isku daya dowladdan iyo waddankan aad joogtaan inaad wax ka qabsataan isku daya laakiin twenty four hours ninka telefoonka lifeka ugu jira maxaan ku dhahay gobolkii uu ka yimid iyo gobollada kale wax faa'iidaha u tari maysa midhaheediina waa la arkay runtii in badan bayna culimmadu ka hadleen oo muxaadarooyin kala duwan ee laga qabtay marka qaabkaasaan anagu yaan dadka ugu ugu ugu dhiirigelinaa in ay meelahan ay joogaan ay xoogga saaraan
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali